dadka soomaalida ah waxay ka yimaadeen adduunka qadacladiisa tusaale haddaan kasoo qaato waxay ka yimaadeen north america waxay ka yimaadeen yurub waxay ka yimaadeen australia waxay ka yimaadeen africa runtii meelaha la degan yahay marka aan ku hormaro oo aan dhibaatada aan kaga hormaro degaanka sida la socotaan jaaliyad walba ama degaan walba dadka ka imaanaya waxaa keenayey hay-ado baa keenayey maaragtay xujayda kontaraad ku qaatay inay viisaha usoo saaraan inay guri dejiyaan inay maaragtay transportationkoodi qaabilaan inay cuntadii siiyaan marka hay-aduhu runtii aad bay u kala duwan yihiin sida ay dadka ay adeega ay qabanayaan tusaale haddaan kaaga soo qaato anigu waxaan kaka ka safray ama ka xajiyey north america gaar ahaan gobolka minnesota dalka maraykanka ama gobolka minnesota dadka north america iyo yurub ka yimid iyo australia runtii adeeg aad u sarreeya oon oran karo adeeg aad u fiican oo maaragtay ayay haystaan adeegaas haddaan wax kaaga sheego tusaale waxaa kamid a meelaha mina aan deganahay oo teendhooyinka ah waxaan haysanaa joodariyaan haysanaa waxaan helaynaa saddexda waqti cunto aada u sarreysa deegaanka aan joogno waa meel aada nadiif u ah dadku markay rabaan inay soo cibaadaystaan hadday rabaan inay xaramka aadaan iyo hadday rabaan goobaha taariikhiga waxay helayaan gaadiid lagu qaado o lagu soo celiyo runtii waxaa aad igu noqotay arrin aan la yaabay ama naxdin ama shoog igu noqotay mar aan booqday dadka soomaaliyeed oo soomaaliya kasoo xajiyey meelaha deegaanka mina ay ka degan yihiin iyo weliba maka meelihii ay ka deganaayeen oo runtii ah runtii aad isleedahay wax adeeg ah haba haba yaraatee maba haystaanba waa garta marka adeegyada ka maqan maxay yihiin adeegyada ka maqan waxa weeye horta wax transportationa ma haystaan midda ugu horeysa midda labaad meelaha ay degan yihiin nadaafadu aad bay uga hooseysaa midda saddexaad sidaan kuu sheegay annaga joodariyaan haysanaa inkastoo dadka qaar ay oran karaan meesha cibaada loo tegay maxaa joodari lagu falayaa laakiin waxay ka mid tahay adeegyada aan haysanay ka mid tahay waxaa kaloo jira annagu marka aan baxayno ama xaramka aan rabno inaan soo dawaafno ama aan meel cibaado u aadayno waxa weye dadka waa la xaadirinaya teleefanadooda la yaqaanaa qof ka dhuma meel wax la siinaya teleefon baa la siinaya uu soo waco qofkii marka isagoo isku kalsoon buu meel kasta mari karaa laakiin markaad dhinaca soomaaliya tegtid waxaad arkaysaa dad badan oo maqan oo lumay oo aan war lagahayn dad waayeel oo aada u dhibaataysan oo aan la kala jeclayn hadduu qof xanuunsado oo dabco inuu isbitaalka loo qaado ambalaas loo waco saacaday qaadanaysaa ama waxaa la leeyahay kusoo qaada maaragtay wiiljar kusoo qaada halka dadka ka yimid north america ama yurub marka ay wacdaan wax muddo ka yar nus saac ay ku heli karaan ambalaas maxaa ugu wacan marka inay adeegaas uu ka maqnaado oo ay waayaan waxa weeye adeegaas hay-adihii keenay baa runtii la oran karaa baa ka gaabiyey inay adeegaas fuliyaan tusaale waxaa la ii sheegay soomaaliya hay- laba hay-adood inay dadka keenaan marka waxay u eg tahay ama u muuqataa in aysan wax dana ka lahayn dadka xujayda ah oo inta lacag laga soo qaato lagu soo daadiyo sacuudi carabiya kabacdi la yidhahdo isdabira oo maaragtay maaragtay qofkii qof walba meeshuu aadi karo ha aado annaga runtii xujayda ka timaada north america ama yurub hay-adaha yima keena oo lacagaha kasoo qaata ayaa mas-uuliyad ka saaran tahay inay meel fiican dejiyaan inay transportation maaragtay siiyaan inay cunto wanaagsan siiyaan inay ka warqabaan goobaha ay aadayaan inay nabad ku soo noqdeen kan xanuunsan kulli waxay ka saaran tahay mas-uuliyad ka saaran tahay rajayada soomaaliyeed waa kuwa keliya oo ku dayacan xajka waxaad iiga warantaa waxaa la sheegayay dad soomaaliya inay dhinteen qaarkood xanuun u dhinteen qaar shil baabuur ay ku dhinteen maxaa ka soo kordhay dhinacaas xaaladda wararka fayoqabka soomaalida xarun waxay ka mid tahay dhibaatooyinka dadka soomaaliyeed haysta sababto dad isku xiran oo iska warqaba maaha hay-adihii keeneen hay-ado dadka tira koobanaya oo qofka maqan raadinaya maaha inta anigu aan ka warqabo laba shil ayaa waxay ka dhaceen xajka mid wuxuu ka dhacay marka aan madiine kasoo baxnay oona usoo soconay maka dad tiradooda aan la shaacin oo aan qiyaasayno inay dad badan ahaayeen ilaa afar baabuur baa gadoomay weliba meel buura ka dhacay dadkaas ma ma hubna ilaa hadda wax soomaaliya inay ku jireen laakiin waxaan hubnaa dad soomaaliyeed in maka baabuur shil baabuur ay u dhinteen oo baabuur ay ku dhaceen ayagoo lugeynaya dadkaas ma huba inay soomaaliya ka yimaadeen ama meelo kale ka yimaadeen laakiin tirada ilaa hadda naloo sheegay oo soomaaliya oo maka ku dhintay waa afar qof nin odaya oo wadnuhu istaagay magaalada maka iyo laba qof oo laigu yiri shil baabuur bay u dhinteen iyo qof saddexa afraad oo aanan garanayn sababka ku dhintay laakiin ciladaha runtii waxay ka mid tahay dadka soomaaliyeed haysta ummadaha kale waa isu tiri kooban yihiin qofka luma saacad ama laba saac gudahood baa lagu ogaanaya qofka jiran sidoo kale meel walba waa laga ogaanaya qofka maaragtay dhinta waa tira kooban yihiin annagu laakiin dhibta runtii haysta dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa kasoo xajiya soomaaliya waxa weeye waa dad hay-adihii keenay aysan warwayn iyaguna aan isku xirnayn oo aan si qaab u wada shaqaynayn wadajir ah oo aan loogeyn haddii masalan maanta koox ay aadi xaramka ay rabeen inay soo dawaafaan hadday qaar ka lumeen aan la ogeyn kuwa xanuunsan aan laga warhayn teendhada teendhada kuxigta haddaad tirahayd soomaalida degan qaarkood ka oran karaan ma aqaan halka dadka ka yimid waqooyiga america ama yurub ay ku sheegi karaan inta teendo oo ay degan yihiin